وليس مصروفا البقاع إلا بقعدين في السماع ذو ليل ومن وبدر وواسد ودابغ وحجر زيد في الجنة شر الزليم يزرب الشعير ما لا ينسري بدأت تزيغ في العداد فانظر إلى المعدود لقيت الرشاد بدلها مع المذكر وذل مع المؤنث المشتهرين كل غفلة أسواب جدد وجملة تسعة من النوق وغور ذكرت العادة المركبة وهو الذي استوجب أن لا يعربا ألحق الها مع المؤنس بآخر الزاري ولا تكترزي ألوه عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو محمد الحريري رحمه الله تعالى وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنن وبدر وواسد ودابق وحجر وليس ما أهان مصروفا مثل الصرفية ما أهان من البقاع بقعوينكي حالي كمد يهين إلا بقاع بقعوين ما أهان بقعوين كاسو جئنا يمد في السماع مقل ككو يمد عن العربي سيدو ذا عرب لوغا مقلب wadaalikaasi midlu xunaynin goobta xunayn la yidhaaho oo kale wa minan wa midlu minan goobta minan la yidhaaho oo kale wa bedrin wa midlu bedrin goobta beder la yidhaaho oo kale waasidin wa midlu waasidin magaalada waasid la yidhaaho oo kale wa daabiqin midlu daabiqin waa webiga la yidhaaho daabiq oo kale wa xijrin wa midlu xijrin magaalada xijri la yidhaaho oo kale weli sheekh raxima ullahu tacaala wuxuu ku soo dhex jiray maalansarifkii iyo axkaamtiisii wuxuu dooni sheekhu halkan inuu uga hadlo mas'alatu albiqaac mas'alatu albiqaac mas'alatu albiqaac waxay kala jeedaan culimmada naxwuhu dhulalka la degan yahay magaalooyinka qaryooyinka suuqyada wakada alqabaa'il asmaa'u lqabaa'ilna waa la mid xukunkoodu waxaa weeye asaalatan oo maalansarif matalan tusaale ahaan muqdisho magaalada innaga haddaanu degannahay muqdisho muqdisho waa maalansarif limaada maalansarif maxay noqotay ya alcaalamiya wataniis almacnawi marka asaalatan ereygu hadduu yahay magaalo magaceed ama uu yahay ismun min qabaa'il min asmaa'i qabaa'il qabaa'ilka magacyadoodii magac ka mida asaalatan oo maalansarif sheekh marka wuxuu ku leeyahay waxaa jira buqcooyin carabta laga maqlay iyagoo ka dhigay munsarif oo malansarif aan u isticmaalay sheekhu marka wuxuu inoo sheegay xunayn minan bedri waasit taabiq iyo xijri lix magac ayuu noo sheegay oo qaarna ay yihiin magaalooyin magacyadood qaarna ay yihiin webi magacii uu yahay ayuu noo sheegay sheekhu raximah ullahu tacaala lixdaas marka sheekhu wuxuu ku leeyahay asalkoodu wuxuu ahaa inuu maalansarif noqdo laakiin carabtii waxaa laga maqlay iyagoo ka dhigay munsarif munsarif iyagoo ka dhigay walayse ma ahaanin masruufan mid la sarfiyo ma ahan min albiqaaci buqcooyinka xaggooda lagama sarfiyo bimacnaa laa yunawan walaa yugsar mana la tanwiiniyo lamana kasriyo ilaa biqaacun buqcooyin maahane buqcooyinkaasoo ji'na yimid fi samaaci maqalka ku yimid oo can ilcarabi carabta laga maqlay oo carabtiya waxaa laga maqlay iyagoo tanwiiniyey kasro geliyey maxaa ka mid a wadaalika midlu xunaynin oo kale wa yowma xunaynin id acjabatkum katratukum falam tugni cankum shay-a wa yowma xunaynin waa samaac sidaasaa laga maqlay asalku muxuu ahaa in la yidhaaha wa yowma xunayna oo markaa la yidhaaho waa lilcaalamiyati waataaniih almacnawi laakiin sidaasaa lagu maqlay wa yowma xunaynin sidaasaa lagu maqlay wadaalika midlu xunaynin xunayn oo kale wa minan wa midlu minan mina oo kale xunayn marka waxaa weeye waa meeshii uu ka dhacay macrakatu xunayn beyna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walkufaar nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo gaaladii meeshii ay ku dagaalameen ayaa waxaa la dhihi jiray xunayn wa minan wa midlu minan mino oo kale waa meesha saddex habeen la seexanayo xaajigu uu seexanayo ay waajib tahay saddex habeen xaajigu inuu joogo ayaa minan leeyahay iyadana waa la tanwiiniyey asaalatan waxay ahayd inaan la tanwiinin oo tanwiinta waxa u diida laga dhigo lilcaalamiyati waataaniisi bilmacnaa saasuu ahaa isaalatan lakin waa la tanwiiniye sidaasaa lagu maqlaya yuxfad walaa yuqaas la xifdinaa laakiin lama qiyaasanayo wa bedrin wa midlu bedrin beder oo kale bederna waa lagu maqlay tanwiin iyo kasra ayaa lagu maqlay walaqad nasarakum allahu bibedrin wa antum adilla ilaahay wuxuu yihi wuxuu idinkugu hiiliyey dagaalkii beder wa antum adilla idinkoo masaakiinahoo ducafa ah ayaa ilaahay idin heediyey jala shaana wawaasidin wa midlu waasid waa beyna basrata wa baqdaad waxay dhacdaa magaalada basra iyo baqdaad oo gobolladii ciraaq gobolladii ciraaq basra iyo baqdaad ayay udhexaysaa waasidin wa daabiqin wa midlu daabiqin waa ismu nahrin bilciraaq webi ciraaq ku yaala magaciisa waxaa la yidhaha daabiq ayaa la yidhaha daabiq wa xijrin wa midlu xijrin xijrin bilyamaama xijrulyamaama le dhulka yamaama waa sacuudiga sacuudiga meel ku taalla waxaa la yidhaha xijri xijrulyamaama halkaas waxaa loo yaqaanaa xijri iyadana asalkeedu wuxuu ahaa in laga dhigo lilcaalamiyati wataaniisi almacnawi lanna waa ismu buqcatin ismu buqcatin walidaalika culamada naxwu waxay leeyihiin ereyga isagoo ah ismu buqcatin ayaa haddana marna maalansarif laga dhigi karaa marna laga dhigi karaa munsarif bixasabi almaqsad ulajeedadaada ayay ku xihan tahay ulajeedadaada ayay ku xihan tahay maalan hadda carabtaa sida looga maqlay mooye ereyga waasid oo kale waxaanu dhihi karnay inaan idhaaho waxaan u niyeysanaynaa un ka dhigaynaa maalansarif marartu biwaasita ayaan leenahay maxaa sidaas aan ugu niyeysanaynaa waxaan niyeysanaynaa biictibaari اlbuqcati buqcati haddaan ku macnayn muxuu noo noqona muanahu noo noqon biictibaari اlbuqcati haddaan idhaaho biictibaari almakaanna muxuu ka baxay taaniidkiiu ka baxay soo maha haddaan idhaaho waasid aan u niyeysano biictibaari اlmakaan waa makaan mudakaruu noqona marka makaan haddaan u niyeysano waxaa baxaysa ciladii taaniidka markaas waxaan leenahay munsarif aan ka dhigaynaa ereyada marka bixasabi almaqaasid biqaacda iyo asmaa lqabaa'il iyo bixasabi almaqaasid mar walbaba sarfiga iyo cadamu sarfi in loola dhaqmay ahayd laakiin ereyadan sheekhu inoo sheegay laguma maqlin ilaa sarfigaas mahan sarfigaas un ayaa lagu maqlay ereyada uu noo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala وجائز في صنعة شعر السرير أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف وجائز وحبنا في صنعة الشعر قبيقا صنعة سوحكبنا قبيقا سوء السلف قلو علي أن يصرف الشاعر قبيقا inuu sarfiyo oo u tanwiiniyo maa shay uu sarfiyo shaygaas oo laa yansarifu ee laa yaqbalu tanwiin walkasra wixii aan tanwiin iyo kasre aqbali jirin gabyaayigu liajli daruura way ugu bannaan tahay inuu sarfiyo wajaa-isun waxaa bannaan fii sancati shicri gabayga sancadiisa waxaa ku bannaan gabaygaasoo asalifi ee qalloocday ama asalifi dhadhan beelayna waad dhihi kartaa ila hadduu qalloocdo dhadhankaa ka tegahaya gabay dilqaaf u noqon ya shicirkaasoo asalifi ee dhadhan beelay ama shicirkaasoo asalifi ayilmaa-ili qalloocday yacni qalooc iyo deelqaaf uu galay wuxuu kala jeedaa masaladan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ku leeyahay waa beytkii uu ku khatimay sheekhu raximah ullahu tacaala babaaxistii maalansarifka ayuu sheekhu uu ku khatimay wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala ninka gabyaayiga ah haddii uu is yihaaho gabaygaa kaa qalloocanayo oo miisaankiisii lumahay oo qaabkii loo qaadayay ayaa lumaya gabaygaya iyo tafaaciishiisii ayaa dhaawac u gaaraya hadduu is yidhaaho liajli daruurati ereygii maalansarifka ahaa wuxuu u bedeli karaa munsarif munsarif uu ka dhigi karaa oo yaqbalu tanwiina walkasra liajli daruura lianna daruura tubiixu lmaxduuraat daruuradu waxay banaysaa waxyaalo xaaraam ahaan jiray ay daruuradu ay ku banayd waxaa ka mida ninkii gabyayga ahaa hadalkii uu yihi wa yowma dakaltu اlkhidra khidra cunaysatin faqaalat laka alweylaatu inaka murjili waxaa kaloo ka mida gabaygii ninka gabyaayigu uu yihi acid dikra nucmaanin lanaa ina dikrahu huwa lmisku maa karartahu yatadawacu wuxuu yihi wa yowma maalin dakaltu اlkhidra qolkii markaan galay khidra cunaysatin fanawanahaa meeshuu ka rabo halkaasu cunaysatin fanawanahaa kelimada cunaysa marka uu tanwiiniyey wa asluhaa an laa yunawan walaa yugsar lann waxaa weye waa ismun maa laa yansarif lilcalamiyati wataniih bita lilcalamiyati wataniih bita wa yowma maalin dakaltu lkhidra maalintii qolka aan galay khidra cunaysatin gabadhii cunayse la dhihi jiray qolkeedii markaan galay oo faqaalad gabadhu ay tiri laka alweylaatu halaagyaala kuu sugnaaday imrulqaysow inaka murjili inaad ilugaysiiso miyaad rabtaa khidriga waxaa weeye waa bahal oo ratiga korkiisa haweenka looga duldhisayo oo qoraxda iyo waxyaalaha looga celinayo marka imrulqays waxaa weye meeshii shoqdofka ahaa iyo hawdajkii ayuu la dhex galay gabadhii markaas wuxuu tiri meeshaan yani iskulama jiri karno aniga adiga inaad ilugaysiiso miyaad rabtaa ratiga kaaga degow ma lugeeyahay tir mase adigaa ka degahay meesha marka waxaa laga deliishanaya waxaa weeye khidra cunaysatin kelimada cunaysatin shaacirkana wuxuu ka dhigay munsarif aslulkelimana wuxuu ahaa maalinsarif in laga dhigo maalinsarif in laga dhigo ayaa s asalku ahaa leanna wuxuu ka baqayay markaa in tafaaciishii iyo wasankii xoogaa waxuun ay ka nusqaamaan ayuu ka dhigay ilaa gabaygu waxaa weeye wuxuu ku socday dawiil ayuu ku socday fucuulun mafaaciilun fuculun mafaaciilun fuculun mafaaciilun fuculun mafaaciilun ayuu ku socday wayowma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin faqaalad laka alweylaatu inaka murjini fuculun mafaaciilun fuculun mafaaciil saasuu ku socday muhaman dawiil waay oo muhaman ah marka inuu ka hallaabo deelqaaf uu ka noqdo ama uu ka dhadhan beelo uu ka baqay gabyaayigu markaasu wuxuu yihi khidra cunaysatin anawanaha kelimadii marka saas u tanwiiniyey waxaa kaloo ka mida buu yihi shaaricu shaarixu wuxuu yihi acid soo celi dikra nucmaanin kelimadaan fiiri asana waa tanwiiniy ninkii nucmaan la dhihi jiray sheeg sheegiisii noo soo celi waan jecelnahay ninkaa magaciise noo soo celceli nucmaan sheeg sheegiisii lana annaga noogu soo celceli ina dikrahu ninkaas oo la sheeg sheego huwa almisku waa uduga udug waayo magaciisa noogu soo celceliyo maa muddadii kararta nicmaan aada soo celceliso magaciisa yatadacu yatadawacu waa sii karahaya magaciisa miski yaa sii karahaya sii udgahay udugaa sii siyaadaya noogu soo celceli ha nicmaan sheeg sheegiisa marka waxaa laga daliishanaya waxaa weeye acid dikra nucmaanin asalka kelimadu wuxuu ahaa inuu yihaaho dikra nucmaana lilcalamiyati wa ziyaadat اlif wa nuun calamiye iyo ziyaadat اlif wa nuun laakiin wuxuu ku sameeyey yani daruuro ayaa meeshii gashay oo daruurada awgeed ayuu wuxuu uga dhigay musalif baab اlcadadi hada midkani baabu axkaami lcadadi cadadka xisaabta axkaamteedii ayuu u baab yahay halkan markuu sheekhu soo dhameeyey axkaamtii maalansarifka wuxuu ka bilaabay qaabka xisaabta loogu dhawaaqo xisaabta markaad doonayso inaad ku dhawaaqdo qaabka loogu dhawaaqo ayuu sheekhu inoo sheegay wuxuu ku yihi sheekhan muxashiga xaashiyada iskale wahuwa cadadku fi luqati muطlaqu اlkamiya luq ahaan waxaa la yidhaha wax la tiriyo wain lam takun lahu xaashiyataani laba qaybood oo qeyb ka koraysa iyo qeyb ka hooseysaba yuusan lahaan xaashiya sufla iyo xaashiyat اlcula gaaliban xisaabta waxay leedahay xaashiya ka sarraysa iyo mid ka hooseysa hadda lafdiga talaata oo kale markaan kasoo qabanno ereyga saddex wuxuu leeyahay xaashiya sufla iyo culyo xaashiyada ka hooseysa waa inain culyada ka sarreysaana waa arbaca marka asalka saasuu ahay uu kuleeyahy sheekhu laakiin xataa hadduusan laba xaashiye lahayn cadad waan dhihi karnaa buu fayadkhulu fiihi lwaaxidu waaxidaa marka iska soo gelaya cadadka xaashiye oo culiya waaliya ka sarreysa laakiin wax ka hooseeya ma leh xaashiye ka hooseysaa ma lahan waaxidku isagu wa fi listilaaxi waxaa la yidhah yuri sheekhu xagga istilaaxa naxwaha maa saawaa nisfu majmuuci xaashiyatihi asufla waalculya waa wixii labadiisa xaashiyo majmuucu xaashiyatihi xaashiyadiisa markii laysku geeyo niskiisa uu la ekaanayo waa xaashiyada asufla waalculya xaashiyada sare iyo midda hoose haddii laysku daro ayaa wuxuu la sinaanaa alqariibatayni aw ilbaciidatayni labada xaashiyo alqariibatayni aw ilbaciidatayn laba xaashiyo dhow ama fog cala sawaa'i si sinaansho ah oo ula ekaanayo cadadkii wadalika waxaa ka mid a kaalaaa wuxuu ku misaalay ereyga athalaatha faina xaashiyataha alqariibata sufla athnaan xaashiyada ka hooseysa saddex maxay noqonaya laba xaashiyada ugu dhow oo markaa ka hooseysa waa ithnaan laba ugu dhow waxaashiyatuhaa alqariibatu alculya arbaca xaashiyada qariibada ahoo u dhow oo laakiin ka sarreysana afaray noqon wa majmuucu lithnayni walarbacati sita labadii xaashiye isku dar marka xaashiyadii ka koreysay iyo tii ka hooseysay isku dar lixaa soo baxay wa nisfu sitana maxaa soo baxay lixdii niski labadii xaashiye haddaan isku darnay maxaa soo baxay niskeed xisaabtii horaa noo soo baxay oon haysanay oo labada xaashiye aan u samaynaynay nidaamka cadad weligaa ku wad hal xab unbu ku mihaaliyay arbaco khamsa sita sabca wahaakada kusii wad cadadka nidaamkaas wey naxwaha u yaqaan laba xaashiye u leeyahay laba xaashiyo xaashiyada suflada oo qariibada iyo midda culyada oo qariibada ayaad isku dari niskooda waxaa kuusoo baxaya wixii markii hore aad ka bilowday xisaabta wixii markii hore aad ka bilowday ayaa kuusoo baxaya kaasaa naxwaha wuxuu u yaqaanaa cadad ayuu yaqaana wain nadaqta biاlcuquudi fi اlcadad fandur ilى اlmacduudi luqiita الrashaad faadbit ilhaa maca اlmudakeri adib maca اlmu'anati اlmushtahiri yaqulu lii khamsaةu ahwaabin judud idmum lanaa tiscan min anuuqi waquu wain nadaqta haddaad ku dhawaaqdid bilcuquudi xisaabyaalkii haddaad ku dhawaaqdid xisaabyaal haddaad ku dhawaaqdid cuquuddaasoo fil cadadi tirada dhexdeeda ahaatay fandur fiiri ila lmacduudi shayga la tirinayo fiiri hal huwa mudakar aw mu'anath waxa aada tirinayso maragaa mise waa dumar fiiri luqiita ha lagula kulmiye arashada hanuune ilaahay ha ku hanuuniye bal marka hore fiiri waxa aad horta xisaabayso fa ahbit ilhaa ha-da sug maca almudakeri haddii mudaker aada xisaabayso rag aada xisaabayso cadadka xisaabta ha u yeel ha-da wuxuu ula jeedaa sida weligiiba sheekh uu isticmaali jiray ta'da ta u yeel mudakerka waxdif ilhaa ha-dii iska xadaf ta'diina iska xadaf maca almu'anati mu'anadka micigiisana ta'da ka xadaf mu'anadkaasoo almushtahir ee caan baxay fayajri calaa gayri alqiyaas marka sida sheekhu hadalka ugu wado waxaa weeye qiyaaska wax khilaafsanu ku socdaa xisaabta qiyaaska wax khilaafsan lannu wuxuu ku yihi sheekhu haddaad u xisaabaysid wuxuu yihi waxaad fiirisaa shayga la xisaabayo fiiri hal huwa mudaker aw muanaf hadduu mudaker yahay waxaad xisaabaysa wuxuu ku yihi ta'dii ku dhawaaq haddii haweeney aada xisaabaysana ta'da ka daa fayajri calaa kayri اlqiyaas kayru qiyaas buu marka ku socona cadil xisaabta sidaa wain adaqta haddaad ku dhawaaqdo bilcuquudi cuquuddii haddaad ku bilabda asmaa'i lcuquudi xisaabaha magacyadoodi haddaad ku dhawaaqdo cuquuddaas oo filcadadi xisaabta dhexdeeda ahaatay fandur fiiri ila almacduudi shayga la tirinayo o la xisaabayo fiiri hal huwa mudakarun ow mu'anahun waxaad xisaabayso ma raga mise waa dumar fiiri luqiita ha lagula kulmiya arashada hanuun iyo toosnaan ha lagula kulmiya waxaad xisaabayso fiiri faadbitilhaa hada sug maca almudakeri mudakerka micigiisa haada sug waxdif hada ka xadaf maca almu'anahi muanadka magaciisana hada ka xadaf muanadkaas almushtahir ee caan baxay muanadkan saas kayru qiyaas aad ku socona tusaale ahaan maxaad leedahay waxaad tidhaahaa aniga agteyda waxaa jooga saddex raga maxaad leedahay cindii halaaثatu rijaalin fanusbitu taa'a maca almudakeri calaa gayri اlqiyaas ma sugayn cindii arbacatu rijaalin khamsatu rijaalin ilaa casharati rijaal waa sidaas من ثلاثة إلى عشرة waxay ku soconayaan غayr القyاas ثaلاثة بtaaء qل الcaشhرة في cad ma أحadه مذkرa في did jرd والمميز jrurي جمعا بلفظ qلة في الأكثر ومئة والألف للفrد أضف ومئة بالجمع نزرا qad rudif meeشha iبن mاlك u kuleeya ثaلاثة بtaaء qل الcaشhر في cad ma أحadه مذkرة hadaad mذkr xisaabaysa taada ku dhawaaq في didina kaasi didkiisa jrid kadaa taada والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وليش مثال كسي هواني مركب لها سد هوانا أي أكتد جوغر محل لها عندي ثلاث نسوة فنحذف التاء مع المؤنث على غير القياس taada waan ka xadfaynaa muanaf markaan xisaabaynayno oo kayru qiyaas aan ku soconayna cindii halaaثu niswatin arbacu niswatin hamsu niswatin ilaa cashar niswa laga gaaro saasaan ku soconayna ayru qiyaas ayru qiyaasaan ku soconayna fiiri hadda sheekh markuu ku mihaaliyey taquulu waxaad leedahay li aniga waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin shan maro ayaa ii sugnaatay shantaas maroo jududin ee cusub wasmum lanaa annaga noo soo hogaami tiscan sagaal sagaashaasoo mina nuuqi halaha geela ka mida waqud hogaami min baabi ta'kiidi wa kii hore ku adkaynaya ficilkii hore ku adkaysha taquulu waxaad leedahay li aniga waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin shan maro shantaas maroo jududin ee cusub shan maroo cusub aan leedahay waa mihaalkii sheekh fiir khamsatu ahwaabin mfradku muxuu ahaa thawbin aan rabnaa inaan xisaabno wthawbu fi lmacnaa mudakarun ereyga thawb markii la yidhaha thawb xagga macnaha wuxuu ka yahay mudaker fanuhbitu taa'a maca almudakeri marka taadii aan sugayna maxaa leenahay lii waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin judud ayaa ay haweenkiina fiiri wasmum lanaa noo hogaami tiscan sagaal sagaalkaas oo min annuuqi halaha geela ka mida jamcu naaqatin naaqatin waa hashi geeloo dhadiga ahda la xisaabi hal geeloo dhadiga iyadoo la xisaabayo maxaa la sameeyey ereygii cadadka tiscan fanaxdifu taa maca alcadadi cadadkii marka taada aan ka xadfin maxaa lena wasmum lanaa tiscan min annuuqi waqud soo hogaami min baabi ta'kiid waxaa lagu adkayn qud iyo usmum ayaa laysku adkaynaha marka nidaamkaas ayaad weligaa ku soconuu sheekhu kuleeyahay raximah allahu tacaala وإن ذكرت العدد المركب وهو الذي استوجب أن لا يعرب فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث مثاله عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرة وإن ذكرت هدي الحستد العدد حسابت هدى الحستد عدد كاسو المركبة الليس كرسي وهو عدد كمركب كاهي الذي ومتك استوجب واجب يا شيء laa yucraba inaan la icraabin oo midka waajib ka dhigtay inaan la icraabine faalxiqilhaa aada ta'dii haleeshii maca almu'anafi mu'anafka magaciisa ta'dii haleeshii biaakhiri thaani ereyga labaad aakhirkiisa ta'da haleeshii walaa tagtarif hana u aaba yeelin maca man yujaadiluk qofkii masaladan kugala murma oo ku yidhaha war ka daa war ta'da ka daa ta looma yeelee ha u aaba yeelin ina wax garanayn soo baradhe naxwaha qofkii masaladan kugula dooda masalada soo baradhe mataqaana saasaad leedahay ha u aaba yeelin saasuu kale sheekh fiir hadda sheekh wuxuu ku yidhi wain dakarta alcadada cadad haddii aada sheegtid cadadkaasoo almurakaba halkan wuxuu ka bilaabay xukmu اlcadadi اlmurakabi eblna muxuu noo soo sheegay xukmu اlcadadi almudaafi cadad mudaafi lakiin hore mudaaf uu ahaa cindii alaa halaaثatu rijaali hamsatu rijaali arbacatu rijaali tiscatu rijaali casharatu rijaal mudaafuu saas ku ahaa halkana sheekhu wuxuu ka bilaabay alcadadu almurakabu cadadkii marka murakabka ah noo sheegi murakab maxaa lagala jeedaa أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر خمسة عشر إلى تسعة عشر laga gaaro waa laba cadado yani laysdul saarayo murakab tarkiibkii masjiga ahaa camal atarkiib اlcadadi tarkiib alcadadi أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إلى تسعة عشر intaas waxaa la yidhaha alcadad اlmurakab see yeelayna marka markaan mudakar xisaabayno iyo markaan muanas xisaabayno cadadka murakabkaasee ula dhaqmaynaa wain dakarta alcadada cadad haddaad xustid cadadkaasoo almurakaba laiskorsiiyey wa huwa cadadka murakabku alladii waa midkii istawjaba waajib yeeshaye allaa yucraba inaan la icraabin waa midka waajib ka dhigtay allaa yucraba fi ljus-ayni yuu ula jeedaa labada jus baa lama icraabo cadad almurakab axada cashara waa mabniyun cala alfatxi fi ljusayn ثلاثة عشر ومبني على الفتح في الجزئين إلى تسعة عشر ساكوت لبدا جزء معرب لقمر ومبني على الفتح لبدا جزء وهو الذي ومتك استوجب واجب يا شيء الله يعرب إلا إنه سدرق النقضة جزء هوري عددك مركبك إنه النقضة ما هاني إثناء إيا إثنتاء كاسو حنكسو قادني باب المثنى باب المثنى oo ithnaa iyo ithnata maxay noogu jireen ملحقات المثنى كواس ملحقات كمدين وحالة رفاعة دي جوغان ألفا كودينا حالة النسبية حالة الجرنة يا نكيننا انت أسأل ليس الربي انت كلام مبني على الفتح وهو عدد مركب الذي ومثك يسجب واجب يا شيء الله يعرب إن الله يعرب ومثك واجب يا شيء فألحق الهاء تأدي هليشي مع المؤنث فيجري على القياس العدد المركب يجري على القياس بخلاف العدد المضاف فهو يجري على غير القياس كما مر سابقا سيدان سومرن عددك هدو يهي مضاف يجري على غير القياس وكسعدا كما مر سابقا أما العدد المركب فيجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وضد السحدة سوى كدعاه وضد السحدة وكسعدا سوى كي أسومرن لكن وضد القلوع وكسعدا لأنه حوي مذكرك ta'a loo yeelayo muanadkana ta'da waa laga daynay ayr qiyaas ku socday ninkii mudaafka kan laakiin waxaa weeye murakabka fa alxiq ilhaa ta'dii haleeshii maca almu'anasi sidii la yiqin ilaa ta iyo muanad waa islahaa jireen ta iyo muanad waa islahaa jireen ishaleeshii biaakhiri thaani kan labaad aakhirkiisana haleeshii walaa tagtarif maca man yujaadiluk qofkii kula doodayana ha u aaba yeelin qofkii kira war sidan ma aha iyo ama laga fiican yahay iyo soo baradhe naxwaha naxwaha soo baradhe waxaan wax lagu ijmaacayo xataa khilaaf kuma jireen khilaaf haddaad gelin lahayd khilaaf kuma jiro dheh wax ijmaac waday culamada naxwahoo dhan ay isku waafaqeen waay tusaale ahaan marka maxaan sameynaynaa maxaan leenahay tusaale ahaan waxaan leenahay saddex iyo toban raga ayaa agteyda jooga cadad murakaba ayaad rabtaa inaad ku dhawaaqdo waxaad leedahay cindii halaaثata cashara rajulan halaaثata cashara rajulan haddii cindii alaaثata cashara rajulan markaan leenahay aaw wixii aanu dhehaynay qiyaaskii ku socdaa ilaa rajulan xisaabaynaa kii aanu dhehaynay qiyaasu ku socdaa aaway ilaa alaaadii ta aan ba haleeshiinay aawey waataan dhehayna cadad hadduu murakab yahay qiyaasu ku socdaa mise mithaalkaa naga khaldana waxaan dhahnaa cindii alaaثa cashara rajulan oo alaaada ta'da waa ka dhaafayna see wax yihiin ya ya baaraka allahu fiik saas waxaa la leeyahay qiyaasay ku socdaan waa casharada casharada ama halaaثatan ilaa tisca xukunkeedii waan soo marnay halaaثa ilaa tisca sawaaء kaanat mudaafatan ow murakabatan fatajri calىa gayri اlqiyaas taas ha ka hadlin meel iska dhig halaaثa iyo tisca ha ka hadlin meel iska dhig sawaaء kaanat mudaafatan ow murakaba taas waa waddadii kale oo waxay ku socotay hayru qiyaaska ahayd ee waxaan sheekhu noo sheegayuu leeyahay yacni mar walbaba qiyaasu ku socdaa waa ka ku yidhi fiiri wuxuu ku yidhi faalxiq ilhaa maca almu'anasi xaggee haleeshiinaynaa biaakhiri haani biaakhiri haani muxuu ka wadaa waa casharada waxaa qiyaaska ku socda marka cindii halaaثata cashara rajulan qiyaas waa yaa qiyaas laakiin ku socda casharada bis halaaثa ilaa tisca hayru qiyaas waa weliba leeyahay casharada markaan dhahayno haddana saddex iyo toban haweeney ayaa agteeda jooga waxaa leedahay cindii halaaثa casharata imra'atan halaaثadii isaan yeelnay fiir cindii halaaثa casharata imra'atan halaaثadii ta'dii waan ka daynay waxaan xisaabaynana waa haweeney casharatiinidana ta'an u yeelnay oo casharadu qiyaasay ku socotaa halaaثa ilaa tiscana hayru qiyaasaynu ahaan jiren daaئma oo murakab ha noqdaan oo mudaaf ha noqdaan saasuu kala jeedaa sheekh masalada faalxiq lahaa haadii haleeshii maca almu'anasi biaakhiri haani wa waxaa la haleeshiinaya waxaa ku socda qiyaaska waa cajuska qaar dambeedka wa ama sadru fayajri calىa gayri اlqiyaas qeybta sadrigaa hore wa qeybta hore talaatada iyo tiscada iyo sadrigaas wuxuu ku socdaa daa'ima gayru qiyaas ku socdaa mihaaluhu mihaalu lcadadi اlmurakabi cadadkii murakabka ahaa tusaalihiisii cindii aniga agteyda waxaa ahaaday halaaثa casharata saddex iyo toban jumaanatan min jumaana ee jawhar ah jawhartaasoo manduumatan la tixay iyo waduratan jawhar kale jawhartaasoo gayra manduumatin aan la tixin laba jawharoo mid tixan iyo mid aan tixnayn intaba waa haystaa fiir hadda sheekh wuxuu ku yidhi mihaaluhu mihaalu cadadi lmurakabi cadadkii murakabkaa aanu niri weligiisba wuxuu ku socdaa qiyaas aanu niri tusaalihiisii cindii aniga agteeda waxaa ahaaday halaaثa casharata saddex iyo tobana agteeda ahaaday oo maxiihin saddex iyo tobanku jumaanatan min jumaana ah jawhara hadda fiir waxaa la xisaabayo waa jumaanatan oo mu'anas ah xagga macnuhu haweeney ka yahay mu'anas weeye jumaana waxaa la xisaabayo cadadkii murakabka ahaana qiyaaskiiyuu noogu socdaa aaw hadda waxa qiyaas waa tii hadda maantun aan ka hadlayn waa casharada casharada wey waxaa qiyaaska noogu socda amaa halaaثada iyada ha fiirinoo meelay noo tiilay halaaثadu halaaثa ilaa tiscatin tajri calىa gayri اlqiyaasi kama mara saabiqan sawaء kaanat mudaafatan aw murakabatan laa farqa fi dalik waxba ha kala farqin xagga masalada cindii aniga agteeda waxaa aday halaaثa casharata saddex iyo toban oo jumaanatan min jumaanatin jawhar ah jumaanadaasoo manduumatan la tixay iyo waduratan jawhar kaleo hayra manduumatin aan la tixin jawhar la tixay oo dun lagu tixay iyo mid aan tixnayn oo meesha iska yaacsan oo manhuuro ah mid manhuuraha iska kala firdhisan oon tixnayn iyo mid tixan labadaba waan haystaa intaba waan haystaa sheekh kureeg yani waa tusaalo cadadka inuu mar walbaba hadduu murakab yahay hayru qiyaas uu ku soconayo allah subxaana wa tacaala